halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dotcom waa fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti lixda bisha janaayo sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mida garyaqaano ka hadlay waxa xeerka caalamiga ahi ka qabo heshiiska is-afgarad ee dhowaan dhex maray ethoobiya iyo maamulka somalilan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maamulka jubbaland oo ka hadlay raashin deeq ah oo la leexsaday waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington oo caawa uu marti ku yahay guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi iyo sidoo kale fanaanadda caanka ah caashe cabdumaliika qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka madaxa arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay martin griffiths ayaa sheegay in saddex bilood oo israa'il ay weerar ku qaadaysay marinka khaza uu dhulkaasi ka dhigay meel lama degaan ah iyadoo shaqaalaha gargaarkana uu ka dhigay inay qabtaan howlo aan macquul ahayn oo ay doonayaan inay ku taageeraan dadka badan laba milyan oo qof dagaalkan ma ahan in uu bilowdo ma ahayn in uu bilowdo laakiin wakhti dheer ayuu dhaafay xilligii ay ahayd inuu dhammaado ayuu griffiths ku yiri bayaan uu soo saaray dagaalka khaza ee socday muddo saddex bilood ah waxa aan sii wadaynaa in aan dalbanno in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka keliya maahan dadka reer khaza iyo deriskooda uu khatarta geliya laakiin jiilasha soo socda kuwaasi oo aan weligood iloobi doonin sagaashankan maalmood ee cadaabta ah iyo weerarada ka dhanka ah habkii ugu aasaasanaa ee aadanaha ayuu yidhi dagaalkan oo bilowday kadib markii xamaas ay toddobadii oktoobar weerar ku qaaday gudaha israa'iil kaasoo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof ayna xamaas ku qafaalatay laba boqol iyo afartan qof oo kale ayaa horseeday xaalad bini'aadanimo oo aad u daran oo ka taagan marinka khaza halkaasi oo wasaaradda caafimaadka ee xamaas maamusho ay sheegtay in dad ka badan labayo labaatan kun oo qof oo falastiiniyiin ah la dilay iyadoo ku dhowaad lixdan kun oo qofna ay dhaawacmeen kooxda xisbullah ee ka dagaalanta dalka lubnaan ayaa sheegtay inay ku tuurtay maanta oo sabti ah in ka badan lixdan gantaal saldhig militari oo israa'iil ay leedahay bayaan ay soo saartay kooxda xisbullah ayay ku sheegtay in duqayntaasi ay tahay jawaabtii ugu horreysay ee dilkii mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda xamaas saalex al aruuri horaantii toddobaadkan loogu geystay magaalada bayruud xisbullah ayaa aaminsan in israa'iil ay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarkii lagu dilay al aruuri laakiin israa'iil ayaan sheegan mas-uuliyadda weerarkaasi hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah ayaa sheegay in kooxdiisu ay tahay inay ka aargoosato duqaynta uu ku tilmaamay xadgudub khatar ah oo aanay ka aamusi karin sida ay warisay wakaaladda wararka a p xisbullah oo sida xamaas iiraan taageero ka hesha ayaa maraykanka iyo dalal kale ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso waxaana ay gantaalo ku tuuraysay xuduudda waqooyi ee israa'iil tan iyo markii uu dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas bilowday bishii oktoobar ugu dambeynna militariga kuuriyada waqooyi ayaa ku riday in ka badan lixdan madaafiic meel u dhow jasiiradda yongbiyong sabtida maanta ah sida uu sheegay militariga kuuriyada koonfureed maalin kadib markii labada dhinac ay dhowlatus ka sameeyeen isla aagaasi u dhow xuduudda waa xuduud badeedka ay ku muransan yihiin labada dal jimcihii kuuriyada waqooyi ayaa ku riday in ka badan laba boqol oo madaafiic ah meel u dhow yongbiyong iyo biyongyong oo ah laba jasiiradood oo dadku ay ku badan yihiin oo ku yaala koonfurta xadka labada dal dadka degan labada jasiiradood ayaa lagu amray inay guuraan ama ku guuraan doomahana waa la hakeeyey iyadoo lagu tilmaamay xiisaddan sii korortay tii ugu darnayd ee ka jirta gacanka tan iyo markii pyongyang ay madaafiic ku garaacday mid ka mida jasiiradahaasi sanadkii labadii kun iyo tobankii militariga kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo sabti ah sheegay in madaafiicda ridada ee soo noqnoqda ee kuuriyada waqooyi ee aagga dagaalka ka mamnuuca ah ay khatar ku tahay nabadda gacanka kuuriya ayna sii kordhinayso xiisadda ka taagan halkaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halkaa dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan waa fiidnimo wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay sharciyaqaanada ayaa isku maandhaafsan sharci ahaanshiyaha heshiiskii dhowaan magaalada adisababa ee dalka ethoobiya ku dhex maray dowladda federaalk ah ee ethoobiya iyo somalilan wariyaha v o a xamse cali jeesto ayaa garyaqaan mubaarak ismaaciil oo ah khabiir bartay cilmiga caalamiga ah ee badaha waxuu ka wareystay waxaa xeerkani caalamiga ah ee badaha adduunka uu ka qabo in dal aan haysan aqoonsi caalami ah uu heshiis xagga badda ah galo mubaarak oo arrimahaasi ka jawaabayana waxa uu yidhi
aada iyo aad baad mahadsantahay xamse idaacadda v ha somalilan way leedahay kabasity iyo awooday ku gasho heshiis caalamiah oo mid multilateraala iyo mid bilateraala labadaba waxaana jira heshiisyo ay hore u gashay oo kamid yihiin heshiiska ay la gashay heshiiska maalgashiya ay la gashay shirkadda d b world oo kamid yahay heshiiska military baseka la gashay dowladda imaaraadka carabta oo kamid yahay heshiiska shiidal qodista iyo baadhista saameynta shiidaalka ay la gashay ganel energy iyo maxaan ku dhahda heshiiska ay la gashay trafigura oo ah iyaduna shirkada ka ganacsata batroolka ama shiidaalka marka waxa uu ogol somalilan inay heshiis dabeecad caalam leh ay gasho sidoo kale waxaa kamid ah heshiis ay la gashay multilateral ahaayo dowladda seychelles iyo hay-adda wakaaladda qaramada midoobe u qaabilsan dembiyada iyo mukhaadaraadka u n o d c oo la xiriiray in maxaabiista burcabadeeda ee soomaalida ee lagu xidho biyaha indian oceanka marka la xukumo in lagu hayo somalilan waa labada kun iyo saddex tobankii ay somalilan gashay xeerka caalamigii muxuu ka qabaa inay somalilan heshiis noocan oo kale ay gasho qaanuunka dowladaha gaar ahaan conventionka la dhaha montevideo convention oo ka warrama wax la idhaahdo criteria of statehood ama qaab dhismeedka dowladuhu ay yeelanayaan ayaa shuruudaha uu dowladaha ku xidhaya waxaa ka mid ah dowladuhu inay awood u leeyihin inay heshiisya geli karaan islamarkaana ay sidoo kale awood u leeyihin inay heshiisyadaas fulin karaan marka sharciga caalamiga uu ogol yahay mala diidayo maxaan ku dhahday dowladuhu weda they are maxaan ku dhahdaayey djur ama defacto inay heshiis wada galaan kosof oo kale heshiisya gashaa taiwan baa heshiisya gashaa somalilanna heshiisyo caalamiya horena u gashay iminkana u geli kartaa qaanuunka caalamiga ma diidaya waayo heshiiyadu mar walba waxaa shardi ah un inaanay inaanay khilaafsanayn maxaan ku dhahdaa international nomiska caadiga ah iyo danaha labada dal ay heshiiska wada gelaya marka qaanuunka caalamiga dowladuhu u ogol yahay mana diidayo inay dowladuhu heshiisya ay galaan waayo heshiisku wuxuu udhexeeyaa labada dhinac ee wada gelaya dadka kale waxba kama gelin labada dhinac wada gelaya marka hadday ka dhex arkaan dantooda wixii iyaga intereskooga hadduu yahay ka wada shaqaynta amniga hadduu yahay arrimaha maalgashiga hadduu yahay fududeynta isku socodka hadduu yahay waxa kastoo ay dalku ama ganacsi ama dhaqaale ay heshiis ka geli karaan dalalku ay ka geli karaan haddii aan la aqoonsanayn oo kale garyaqaan heshiiskaasu sideebuu ku dhaqan geli karayaa amba miyaanu ahayn dood jaban in dal aan la aqoonsanin dal la aqoonsan yahay heshiis uu la galo may ma aha dood jaban waa la wadageli karaa hadee jeer danuhu waxay ka dhexeeyaan dowladahay ka dhexeeyaan marka international logu ma shardi kama dhigayo laba dowladood markay heshiis galayaan inay ahaadaan laba dalo la aqoonsan yahay iminka somalilan waa state waa defacto state weeye waxaana haysan un wax la dhahdo sharciyad caalamiya ama dijuura aanay ahayn halka etoobiya tahay dal dijuura ah oo laakiin sharciga caalamiga ma diidayo sababtoo heshiiska labada dal ay wadagelayaan waxa waxa waxay ka wadagalayaan wax dantooda ah kama wadagalayaan wax maaragtay adduunka o dhan u yaalla international norm ah marka statisku haddii la ictiraafsay haddaan la ictiraafsanaynba wixii dantooda ah way ka heshiin karaan waana ka wada shaqayn karaan marka waa maslaxad local ah oo labadaa dalun u dhexeeya intereskooga marka wax diidaya ma jiraan walo dhanka kale waxaa ku jira heshiiska sida ay sheegeen in base military oo kale dal aan ciidankiisa badu dhisnayn haddii uu ciidan dal kale uu soo duldego miyaanay khatar ku noqon karahaynin in dalkaasi uu ammaankiisao kale uu halis galo
may kuma noqonayso had iyo jeer saldhigyada milatariya dowladuhu ay kaleeyaan consequencesna way leeyihin faa'iidooyinna way leeyihin hadda jabuuti baa inala jaaraa toddoba sideed dal ayay saldhigyo milatari ku leh jabuuti oo ka mid yahay chiinaha oo ka mid yahay faransiiska oo ka mid yahay maraykanka isbaanishka jabaan wax allaaliya wax dhibaatay dowladda jabuuti ay ku hayaana ma jirto horena markaa somalilan dabci ahaan way u karaysay saldhig milatariya ka imaaraadkay karaysay laakiin waxyaaba ay tahay in heshiiska lagu xuso ama oo lagu balans garayn karo awoodda aan la qarin karayna dowladda ethoobiya leeda waxaa ka mid ah tusaale ahaan in lagu mamnuuco kale inaan ethoobiya aanay dal kale ka weerari karin xadbiyuudka somalilan oo kale maxaan ku dhahdaay kontonka sano heshiiska oo kale in la kala jarjari karayo shan sano laga dhigi karayo maadaama kontonka sano laba generation tahay iyo in la raacoon habka saldhigyada caalamka loo maamulo sida ka mareykanka ku leeyahay jabuuti turkiga iyo jabaan waxa iyaduna sidoo kale lagu xakameyn karaa si tireedka looga hortago oo muhiima in saldhigaas lagaga duuli karin san horeba u sheegay dal shisheeye haddii aanay somdal shisheeye aan lagaga duuli karin sida saldhiga mareykanka ku leeyahay turkiga ee injirlig la yidhahdo kale oo turkigu ogolaaday in mareykanku kaga duulo dagaalkii gacanka labiiyo sagaashankii ee ciraaq looga saarayey dalka kuwait sidoo kale baarlamanka turkiga waqtigaa wuxuu diiday waqtigii buushka labad labadii kun iyo saddexdii invasionkii ama maxaan ku dhahdaay gelistii uu mareykanku gelayay ciraaq inay ka qayb noqdaan oo halkan ciidanka lagaga daabulo laga geliyo marka shuruudo lagu xakameyn karayo kale jira in monitoring oo kale lagu sameeyo in la xadido tirada ciidanka imanayo kale saldhiga haddiiba dee la maaragtay la ansixiyo heshiiska laakiin waxa waxaasoo dhan ka muhiimsan horta in heshiiska la ratifiyo heshiiskan hadda heshiis sharci maaha heshiiskana dhaqangal muu noqon sharciyan still waa isafgaradan marka wuxuu sharci noqonayaa markuu baarlamaanku ratifiyo gareeyey au hagay au ansixiyo
heshiiskan su-aasha u dambaysa haddaan ku weydiiyo yaa qoraya heshiiskan isafgarad se qodobada baarlamaanka loo keenaya ma baarlamaankaa qoraya mise labada dhinacbaa u saaraya garyaqaano oo waxay baarlamaanka la horkeenayaan uun wixii oo qoran way ka doodayaan waanay ansixinayaan amba way diidayaan may baarlamaanku ma qorayo heshiiska waxaa soo daraafgareeyay wadagalay laba dowladood baa wadagalay terms of agreementkan iyagaa leh baarlamaanku keliya wuxuu leeyay inuu ogolaado ama inuu diido waxba kama bedeli karo contentka heshiiska sida dabeecadda heshiida caalamiga ay leeyihiin oo kale marka dowladday tahay inay negotiationka iyadu markay soo gelayso terms of agreementkaga ay khobro kaashato oo feasibility study badan buu baahan yahay wuxuu baahan assessment bulsho wuxuu baahan mid dhaqaale wuxuu baahan mid deegaan intaasoo dhan markaa marku ay iyagu soo sameeyaan xukuumaddu madaxweynuhu hogaaminaya expertiiskiisa iyo advisorskiisu uma baarlamaanka loo keenaya nuqul dhammaystirano heshiiska kaasuu baarlamaanka u bannaanyay inuu aqbalo ama uu diido intaasoo baarlamaanka uga bannaan
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan mubaarak ismaaciil oo ah khabiir bartay cilmiga caalamiga ah oo u waramayay wariyaha v o a xamse cali jesto dhinaca kale garyaqaan axmed khaliif ayaa waxa uu waa axmed khayre ayaa isna v o a u sheegay in qawaaniinta caalamiga ah aanay ogolayn in dowlad aan haysan aqoonsi caalami ah ay gasho heshiis caalami ah wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuuna u waramay somalilan maamulka somalilan inkasta uu sheegtay inay ka go-een soomaaliya haddana adduunyada waxay u aqoonsan tahay qayb ka mid ah soomaaliya xuduudaha oo jamhuuriyadda soomaaliyana kun sagaal boqol lixdankii ayaa la aqoonsaday oo qaramada midoobay golaha guud iyo golaha ammaankuba ayay diiwaan geliyeen macnaa somalilan marka waxaa loo aqoonsan yahay qayb ka mid a soomaaliya soomaaliya marka oo maadaama ay ka mid yihiin soomaaliya heshiis u geli karaa macnaa heshiiska oo vienna oo heshiisyada oo kun sagaal boqol lixdan sagaalkii wuxuu si cad u leeyahay macnaha dalka waxaa heshiis u geli kara qofkii ka haysta warqad ogolaasho xukuumadda oo dowladda warqad ogolaasho ka haysta iyo dad loo aqoonsanaya inay heshiis geli karaan dadkaas waxaa ka mid a madaxa oo dalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka oo arrimaha dibadda iyo madaxa safiirka oo safaaradaas qofkii oo madaxda ka ah iyo qofkii kaloo haysta warqad la siiyo ogolaasho ah marka sida hadda muuqata muuse biixi madaxweynaha somalilan wax oo wakaalad ah kama haysto dowladda soomaaliya oo ah awoodda keli ah oo geli kartaa heshiiska mar waxaan u malaynaa heshiiskaasu ma jiro qaanuun ahaan garyaqaanada qaarkood oo la hadla v o edu waxay sheegeen in somalilan ay heshiis geli karto oo qawaaniinta iyo khayrarku ay u saamaxayaan marka maxay kula tahay hadda qawaaniintee hadalkaas waa iska hadal guud moogta qawaaniintee uma saabaxaysa maanaa qawaaniinta caalamiga ah macnaha haddii la yidhaahdo waa waa heshiiskaasaa lagu maareeyaa dalka ayaa heshiis geli kara macnaa somalilanna looma aqoonsano dal macnaa waxaa loo aqoonsan yahay oo adduunyada dhan u aqoonsan tahay inay tahay qayb ka mid a soomaaliya markii soomaaliya xeerkeeda loo yimaadana dastuurka awoodaha uu siinayo dowladda dhexe ayay ku jirtaa xiriirka caalamiga ah marka xeer u ogolaanaya inay heshiis gasho macnaha oo hadda jira oon ognaha ma jiro gariqaanada qaarkood oo la hadla v o edu waxay xuseen in heshiisyo hore la galay oo somalilan ay la gashay dowlado sida imaaraadka xarunta military d b wall iyo heshiisyo kale marka markaad fiiriso heshiisyada gobolkee la galay horeo kale dooddu meelahaas marka laga fiiriyo sharciyan maxay noqonayaan xaggee laga aadaa horta mabda guud oo qaanuunkaa jiro macnaha tusaaleahaan qaalad horoo dhacay ama xadgudub horoo dhacay keel uguma dhiga kartid xadgudub kaloo hadda aad samaynaysid haddii tusaale ahaan heshiiskaas oo d b wall warar waxaa jira sheegaya in dowladda dhexe dowladda dhexe ay ogolaasho ay siisay laakiin haddii tusaale ahaan ay somalilan xadgudub samaysay oo dal kalena xadgudubkii qayb kala qaatay macna mar kale macna qiil uguma dhiga kartid adoo cuskanaya xadgudubkaas hore manama xeerarka oo kuwa caalamigana waa cad yihiin kan soomaaliyana waa cad yahay adduunyadana haddii la yidhaahdo qof walba macnaa dal walba ama gobol ama shaksiya heshiis ka saxiixa nidaamka oo caalamiga ayaa meeshaas ku ku ayaa ku ku wareeraya macnaa mana la ogola hadda etoobiya dariskeynala ah macnaa tigre inta tagto inay dal kale heshiis la gasho ma ogola manaa oromada oo maamulkooda inay sameeyaan ma ogola annaga hadda soomaaliya maamulka soomaalida etoobiya inta u yeerno heshiis caalamiya lama geli karo manaa adduunyada waddanka kenyana ogolaanayn waddan adduunka ogol male manaa waa nidaam guud oo laisku laisku waafaqsan yahay waan gartay marka laga hadlayo qawaaniinta caalamiga dowladduna way hadashay qaraar ay soo saartay laakiin maxaa la gudboon xaggee laga aadayaa dooda hadda taagan dowladda federaalkuna mowqifkeedu kol horeyba caddaysaba marka sharciga marka laga hadlaya xaggee laga aadayaa meeshan soomaaliya horta waxay qayb ka tahay ururo fara badan oo caalami ah iyo kuwo goboleed maanaa axdiga qaramada midoobey markaa fiirisid macnaha waa wuxuu mamnuucayaa faragelin in dalalka lagu sameeyo midowda africa isagana maxdigiisa sidoo kale waa macnaa mabaadi'dayba ka tirsan tahay oo ujeedooyinka loo aasaasay midowda africa in midnimada la difaaco inaan lagu xadgudbin dalalka madax banaanidooda iyo midnimdhuleedkooda manaa igedna waa sidoo kale manaa tan kaleo meesha jirta waxay tahay wadamada africa markii xuduudahooda la sameynaya waxaa loo sameeyey si aanu ku talagal ahayn reer yuruba iska samaystay macnaha dalalkii marka xuduudihii isku wada haystaan mashaakila ka taagan afartii midowda oo africa markay isku yimaadeen ururkii oo o a u da go-aanay wada gaareen oo yidhahdeen xuduudihan sida u dhaafno nidaam kale oo international aha jira oo utibo sadeedsit yidhaahdaan oo ah xuduudihii in sidooda loo dhaafo xuduudahan haddii la taataabto dhibaato fara badan ayaa ka imaanaysa macnaha waa sababtaasna hadda warbixinadii ay soo hadaladii ay soo saareen oo midowda yurub iyo african unionka iyo ingiriiska iyo maraykanka iyo netherlandka iyo ururka muslimiinta iyo carabta dhammaantood ay leeyihiin waa in la ixtiraamo madax banaanida iyo midnimada dhulka ee dalka soomaaliya ani marka waxay ila tahay horta taas waa caddahay soomaaliya si adagay u diiday macnaa waana ururadaas ay ka mid tahay iyo qaramadii midoobay in arrinkii lagu wado haddii taas ay wax samayn weysana axdii qaramada midoobey qodob kontii koowaad soomaaliya wuxuu u ogol yahay inay isdifaacdo oo ay awood iyadoo adeegsanaysa ay qofkii kusoo xadgudbo dalkii kusoo xadgudba madax banaanideeda iyo iyo iyo dhulkeedaba ina inay iska difaacdo
kaasina waxa uu ahaa doctor axmed kheyre oo haysta shahaadada sare ee b h d na kuna qaatay qawaaniinta caalamiga ah waxa uuna u waramayey wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay maalmahan suuqyada magaalada kismaayo waxaa lagu arkayey raashiin loogu talagalay dadka ay fatahaadaha saameynta ku yeesheen ee ku dhaqan jubbaland kuwaasi oo ay ka ganacsanayeen dad la tilmaamay in ay leexsadeen amaba musuqmaasuqeen gargaarka bani'aadanimo ee gobolka maamulka jubbaland oo arrimahaasi ka duulaya ayaa kismaayo wuxuu ku qabtay shir looga hadlayey leexsashada gargaarka iyo kaganacsiga waxaana laga soo saaray go-aano looga hortegayo barnaamijkaasi faafaahinta warkan waxaa magaalada kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad shirkan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa ama loo maarayn lahaa gargaarka bani'aadanimo ee loogu talagalay dadka ay fatahaaduhu sida weyn u saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada jubbaland ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo maantay waxaana shirka ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka wasaaradda ganacsiga qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale hay-adaha ammaanka taa oo looga hadlayey kadib markii suuqyada magaalada kismaayo lagu arkay raashiin loogu talagalay dadka fatahaaduhu ay saameeyeen kaa oo lagu iibsanayay suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo waxaana digniin adag loo jeediyey ganacsatada iyo kuwa markaasi leexsaday gargaarka ee geeya dhanka suuqyada magaalada kismaayo shirka ugu horreyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyey ugaas cumar xiirey oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee jubbaland isagoona sheegay in loo baahan yahay in isla xisaabtan dhab ahi lala yimaado si meesha looga saaro kuwa gargaarka bani'aadanimo la aada dhinaca suuqyada magaalada kismaayo ee ka ganacsanaya marka haddaan maanta innagoo jubbalana oo intaa dhibaato soo maray buskud la dhuuqayo hayad keentay aan ka wada hadlayno soo dhibaato maaha dhibaato wey tuug haddaad aragto tuug kalgaalba ogaada horta tuuggu hadduusan kalkaaliyo lahayn ma soconayo anu waxaan abaari marka arrinta meesha kow wasiir waxaan codsanayaa dadkanoo saa u kooban in la tago meesha wax lagu bixiyo oo lagaga hadla sidaan lagaga hadla oo la yidhaahdo woma afiisa meesha salbaat ninkuu dilay kuma dila la yidhaahdo wixii halkaa lagu bixiyey ninkii lagu helo kuwaa qudhigoodaan ka hadlaya waa in la yidhaahdo wixii halkaa lagu bixiyey ee dowladda iyo adduunku bixiyey qofkii lagu helo waa in horta la siiya horta halkaa horta boogta waa in la daboolo dhamme shukri faarax oo ah taliyaha hoggaanka tababarada ciidanka booliska ee gobolka jubbada hoose oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay sharcigagala tiigsan doonaan cid kasta oo deeqaha loogu talagalay dadka danyarta ahi la aada dhanka suuqyada magaalada kismaayo waxaana uu sheegay in arrintaasi ay baaritaano ku samayn doonaan wax hadda nagu cusub barnaamijkan laga sheekaynayo in hay-ad ay wax bixiso ama macaawino loo keenay reer jubbaland la leexsado ama la musuqmaasuqo horay uma anan arag oo wax caddaymo ah sidii hadday loo sheegayba ama qof lagu qabtay ma anan arag laakiin tuhun wuu iska jiraa amni ahaan annagu waxaan ballanqaadaynaa boliiska haddaan nahay in si buuxdo aan oola shaqayno wasaaradaha haddana waan la shaqaynaa laakiin waxaan diyaar u nahay horena diyaar aan ugu ahayn barnaamijkan leexsiga mucaawinada ama gargaarka ummadda soomaaliyeed loogu talagalay ama kuwa jubbaland loogu talagalay waxaan diyaar la nahay in cid kasta oo aanu aragno in ay ka shaqaynayso wax sharciga baalmarsan inaan qabanno oon sharciga horgeyno wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim xasan cabdi ayaa dhankiisa waxauu sheegay in ay ganacsatada magaalada kismaayo ay la xisaabtami doonaan islamar ahaantaana ay dib u eegis ku samayn doonaan kuwa gargaarka bani'aadanimo ka dhigaya ganacsiga
wax walba horta waxay u baahan tahay maraqaati annaga haddana muslin wixii haddana lagu eedeeyo inaan hore ka qaadano maraqaati ay u baahan tahay laba siyood waxay u dhici karaan marka abaaruhu ay dhacaan ama fatahaadda dadka ay soo qaxaan waxaa ku dhunta dad badan oo magaalada degan oo dabaqyo leh baabuuro leh baqaare dukaanba leh ku dhunta iyagoo jaqafyo halkan ka qaataan kolka meesha ay tagaan meel ay xarxaarta idhahdaan qaxooteen oo nahay wixii la siiyo soo qaadana ay dib dukaamada u gadaan horta way dhici kartaa qofka qaxootiga naftirkii yimid haddii raashinkaas loo siiy isba bahay u qabo ama lacag u baahan laga yaabo naftirkeeda kuwa qaxootiga naftirkooda inay dib ay bahasha dib u gadaan laakiin waa foolxuma runtii wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamed oo shirkan soo agaasimay ayaa sheegay in loo baahan yahay in isla xisaabtan lagu sameeyo iyo dabagal hay-adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada cidda mas-uulka ka ahi leexsashada gargaarka bani'aadanimo ee lagu leexinayo dhanka suuqyada waana uu sheegay in arrintaasi ay baaritaana ku hayaan barnaamijka baryahan aadka u socday ee la yidhaahdo ka faa'iidaysiga khaldan ee deeqaha dadka tabaalaysan loogu talagalay in si khaldan looga faa'iidaysto ama la leexsado ama laga ganacsado ama aysan gaadhin dadkii loogu talagalay ujeeddada shirka loo qabtay waa midda iyada in layska waraysto in layska abdeyt gareeyo inaan xogta ku wadaagno ciddii haysa inay noo sheegto inaanu wixii nooga degan ka boolisi ahaan ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan aan iska waraysanno si aad wada ogtihiin walaalayaal waxaan ku soo jirray dhowrka bilood oo u dambeeyey xaalad adag oo fatahaad iyo dhibaatooyina oo dadkeenna reer jubbaland ay tabaalaysnaayeen oo dhibaato badan soo gaadhay oo ka dhashay roobabkii iyo daadadkii fatahaadihii waxaa aad u badnaa cabashada yacni dadka tabaalaysan in loo gurmado oo la gaadho wax badanna waa laga gaadhsiiyey waan ka wada shaqaynayna hay-adahan saaxiibada nahay isku tashiga dadka soomaaliyeed communitiga iyo ganacsatada iyo culummada iyo odayaasha iyo gabdhaha dhammaan waa loo istaagay in la caawiyo dadka reer jubbaland ee dhibaataysan maalmihii ugu dambeeyey suuqyada magaalada kismaayo waxaa lagu arkayey raashin loogu talagalay dadka danyarta ahi kaa oo lagu kala iibsanayay suuqyada kismaayo balse mas-uuliyiinta maamulka oo ka duulaya arrinkaasi ayaa qabtay shir degdega oo looga arrinsanaya arrimahaasi si looga hortago iyadana ganacsada loogu baaqay in ay ka fiijignaadaan iibinta deeqaha loogu talagalay dadka danyarta ahi aadan maxamed salaad v o e magaalada kismaayo
laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markaana war hadda naga soo gaaray garowe guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa goordhoweed ku dhawaaqay musharaxiinta isku diiwaangelisay tartanka madaxweynaha iyo kan madaxweyne ku-xigeenka kuwaasi oo buuxiyey shuruudaha tartanka faadumo yaasiin jaamac ayaa goordhow warbixintan kasoo dirtay garowe
guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa goor dhoweyd shaaciyey liiska musharaxiinta iska diwaangeliyey tartanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland kuwaas soo buuxiyey shuruudaha tartanka waxaana guddigu shaaciyey kow iyo toban musharax madaxweyne oo uu ku jiro madaxweynaha xilka kasii degaya siciid cabdulaahi deni sidoo kale kow iyo toban musharax madaxweyne ku-xigeen ayaa guddigu shaaciyey waxaana tartanka ka haray madaxweyne ku-xigeenka uu wakhtigiisu dhammaaday axmed cilmi axmed garaash waxaana maalinimada beri ah ay guddigu sheegeen in ay dhagaysan doonaan khudbadaha musharaxiinta shuruudaha buuxiyey ee ay guddoonsiiyeen shahaadada musharaxnimada dhinaca kale waxaa magaalada garoowe ka socda tartanka ay musharaxiintu ku doonayaan inay ku hantaan codka xildhibaanada waxaana mashquul fara badani ka jiraa goobaha ay ka degan yihiin musharaxiintu magaalada garoowe ee ay ka socdaan ololaha doorashada faadimo yaasiin jaamaac v o a garoowe
mahadsanid faadumo markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaa noo haysa caashe ibraahim aadan caashe cuud
wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo toddobaadkii u horreeyey ee sanadka waxaana noogu hayaa barnaamijka hees caasho cabdo meel ay joogto hadda garan maayo meelay joogto garan maayo caasho cabdo waxay qaaday hees af sawaaxili ayay ku heestay oo midnimada afrika ka hadlaysa meelay joogto garan maayo cabdixaashiyow caashe cabdo warkaagu wuu gaaray waxaynu ku leedahay cabdixaashi maareyaas noo ahaay cabdixaashi nin fiican waay kabisa cabdi aniga wallaahi ma hilmaami karayba waxaan barnaamijka caawo ah dhegaystayaal idinku hayaa qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeeshay cabdixaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ahaana maareeyihii tiyaatarka qaranka ee dowladdii kacaanka oo caawa noo haya riwaayadihii banaadiriga ahaa ee lagu soo bandhigay tiyaatarkii qaranka kuwoodii xiisaa lahaa iyo sidoo kale miisaankii ay lahaayeen kooxdii hobolladii waa beri ee soomaaliya qaybta dambena waxaan barnaamijka idinku hayaa fanaanada caanka ah ee caashe cabdo malika oo iyada qudheeda nala wadaagaysa shakhsiga uu ahaa cabdi xaashi cabdulaahi iyo sheekooyin kale oo caawa iyo caweyska washington gudoomiya cabdi xaashi ku soo dhowow mar kale ee barnaamijka caweyska washington qaybtan labaad ee barnaamijka waxaan rabaa inaad noogu bilowdo miisaanka amaba cabirka aad saari lahayd kooxdii hobolada waaberi ee soomaaliyeed ee taariikhda ku lahaa gudaha iyo dibaddaba waaberi waaberi ma sifayn karaan haddii shakhsiyad soomaaliya jirtay haddii wadaniyin jireen waaberi way ahaayeen waxay ahaayeen dad dalko dalkooda iyo dadkooda wax kasta u huraayay ahaayeen anigu maba garan karo oo dad waxay ahaayeen yacni wixii fiican hormood u ahaa bay ahaayeen anu ma sifayn kara maanta waxaan ku sifeeya garan maayo wallah waxaan ka xumahay dadkii sidaa ahaa maanta inay meelaha adduunka ku wada balanbalayaan ay ku baahan yihiin ya waan ka xumahay aad baan uga xumahay waxaan kuu laba waxaan kuu sheegayaa ninkii la odhan sheekh abakor nin la odhan jiray ma maqtay iyo cali ganay waxaan kuu sheegayaa kimil song kuria waxay ahayd siddeetan iyo shantii dhalashadiisiibaa waxaa loo dabaaldegayay adduunka fanaaniinta adduunka oo dhan baa la isugu yeedhaya fanaaniinta adduunka oo dhan markaasaa sideed sideed sideed sideed loo tartansiinayaa sideed kastaba hal baa ka soo baxaya sideed kasta halkii guulaysta waxaan filayaa laba bilood buu kolkaa socday yacni tartankaas aakhirkii sideedii dal ee waxay dhigeen shicibka kuuriya ugu jeclaystay ayaa la yidhi habeenkii iyagaa soo dhigaya soomaaliya waxaa la yidhi waxay soo bandhigayaan ciyaar la yidhaaho kabeebey oo tii shicibka waqooyi kuuriya ay jeclaysteen ah sideediibaa haddana halkii dhigay number one bay noqdeen oo haddana mar la yidhi dib kuuriya oo dhan ugu soo wareega haddana soomaaliya ya taas taasi waa dhacdo waxaa kale jirtay siddeetan iyo saddexdii siddeetan iyo saddexdii dalkana dariskana ee kenya ayaa labaatan guuradoodii u dabaaldegayay madaxweyneyaasha africa oo dhan iyo kooxaha qaran ee africa oo dhan baa la isugu yeelay saddex cisho adigu de waxaa socday uun tartan baa iska socday oo meelaha wax lagu soo bandhigaya laakiin labiiyo tobankii december oo ahayd maalintii xorriyadda ay qaadatay kenya lixdan iyo saddexdii ayaa uhuru bark madaxweynayaashii oo dhammi soo fadhiisteen shicibka kenyana sida ayaxa u soo karoodmay kolkaasaa la yidhi koox wal oo qaran waxay leedahay toban daqiiqo oy ku soo bandhigayaan waxay ugu jecel yihiin soomaaliya hees caasho cabdo meel ay joogtaa hadda garan maayo maagihiinaasay kolley joogtaa meelay joogta garan maayo caasho cabdo waxay qaaday hees af sawaaxili ayay ku heestay oo midnimada africa ka hadlaysa waxaa ku xigsaday ciyaartii kabeebey ayaa ku xigsato sheekha bokor iyo dee kooxdiisii ay qaadayaan waxay noqotay hirhir sida badda ayaa kenya shicibkeedu u kacay kolkay ka dhaqaaqeen madaxweynayaashii africa oo dham intay yimaadowey maxamed siyaad gacan qaadeen maca mangistu haylomaram intuu soo koro gacan qaaday daniel aramoyna khudbadiisii rasmiga ahayd maalintaa wixii africa fanaaniintidoodii oo dhan wuxuu kaga darsaday kooxda soomaalidu kaalintay ka qabteen dabaaldegoodan markaasuu yidhi bil bilkiinii oo dhan waxaan rabnaa fankiina inaad soo dhigto caashay caawa waxaan kuu sheegayaa caasha meelay ku dambaysa ma aqaan caasho waxay joogtaa Agi- agi- agi- maraykankanay agi- joogtaa agiinaasay- agiinaasay ku bakdisiyaysaa waa filaya kolka waxaan ku yidhi laakiin sheekha bakor iyo cali gani ah, cali ganina ninkii gurbaanka tumayey buu ah taariikhdaa dadkii lahaa maanta xamar iyagoo baahan bay joogaan ay ku shaqalayeen Ya. Ha- wixii badnaa ee adduunka oo dhan ay soo galalafeen kama hadlaayo laakiin labadaa nuqcadood ayaan ka hadlaya oo kolka fanaaniintii soomaaliyeed dalkan inta ay inta ay biladahaba ka keeneen oo number one ay ku noqdeen adduunka wallaan la tirin karin ya waxaan u ila kolkay ugu yartahay konton dal way tageen adduunkan ya xiriirka emirateka alnahyaan waa qolada soo xirtay bay ahayd awel ma jirin iyagaa soo xiray kolkaas waa halka yimid weliba Wow.
ya waxaad ka warantaa ma xasuusan kartaa heestiisa waa xilliga ma xasuusan kartaa heestiisa waa xilliga ahayd ee ay caasho cabdul qaada xilligaas wallahi saabsooxile ma hadda ma xusuusan kare laakiin caashi hadday idinla joogto weydiinaysaa warkaas waa dhan yahay. warkaas waa dhan yahay Ay.
marka marka Ah.
marka waa Wa- beri marka waa beri waxaad Sa- leedahay soomaalida soomaalida miisaan culusay ugu fadhiyeen abaal badanna way ku leedahay inta la og yahay waxaa ka badan inta aan la ogeyn Lama- la- waa- lamama sheegi karo wallahi lama sheegi karo laakiin waa xumay waa xumay hadda dalkii ay sida ahayn maanta cid cid taqaanaa ma jirto cid yacni wax taraysaa ma jirto male yacni sidii dadka caadiga abi wada baktiyayaan wixii wax dhintay iyo wax hadda meelaha adduunka ku dalan baabiyaya iyo wax halkan xamar iyo hargeysa iyo meelahan ya rafanayo wey ya caashe iga gaarsii salaan ilaahay cimrigeeda ha dheereeyo waxaad ka warantaa fanaaniinta marka mid mid loo kala qaado ama abwaaniinta marka mid mid la yidhaahdo kuwee adiga aad kuu cajabiyey kuwee aad kuu cajabiyey ilaa hadda aadan qiyaasi karin een, hal abuurkooda ama heesahooda wallaahi ma kala qiimayn karo wallaahi kolkaan ruu kuu sheego ma kala qiimayn karo ya ma kala qiimayn karo dhammaantood horta waxa weeye een, de abwaaniinta kulligood abwaaniin un baynu leenahay qaarkood waxa weeye waa mu'alif waa yani riwaaduhu sameeyaa sheekooyin buu sameeyaa qaarkoodna de gabayaa weeye qaarkoodna waxa weeye hees heesuu sameeyaa laakiin de waxa weeye abwaan waa ninka taasoo dhan isku kooba abwaana markaas cashaay ma ma koobi karaan hadda ma kala ma yani kanaa kan ka fiicnaa ma odhan karo kulligood waa fiicnaaya xusuus baad Ah, gashay waan een, galay wallahi een, een, wallahi waan galay ha ya waxaad ka warantaa waxaad ka warantaa tiyaatarka Ah.
marka aad joogto ilan maarayihii tiyaatarkaad ahayd waad dhex joogtaa wax walba oo tiyaatarkaasi marayay inay adigu ku soo maraanay ahayd riwaayadihii lagu soo bandhigay tiyaatarka tee kuugu cajabsanayd adiga ood la cajabtay
cajay waa su-aala aran ka jawaabi karin baad hortay weydiinaysaa Ay.
Ah, wa- wa- waxa weeye riwaayadaha lagu soo bandhigay kulligood waxay ahaayeen kuwa cajaa'ib leh laakiin dee dadku ma ogtahay suugaanta soomaalida qolaba hadda kolkaan axmeday cabdi gaashaan oo isna meelaha ku dalanbaabaya ya kolkaas soo qaato ah, riwaayadaha banaadiriga uu sameeyo yacni aad bay u sameeyeen riwaayad kolkaa la odhan jiray eh, waxaan xusuustaa oo weli maskaxdayda ku hartay kibirkii beerta kafan saaray jacaylka ya waxa- waxay tiyaatarka waxay ka socotay malaha bil iyo afartan habeen bay ka socotay ya ya
Yeah. sarbeeb bay ahayd miyaa ruwaayadaasi kibirkii beertaa karfan saaray jacaylka haa sarbeeb bay ahayd laakiin maogtahay waxaa loo qaatay doora maxay tidhi kikii diiqbuu yidhi kuku ayaa ku jirtay salka dadka qaarkood baa weera laakiin ruwaayadaasi nuxurkeedaan kuu sheegayaa waxay ka hadlaysay marka ay ku fadhiday waxa weeye oday dee baadiyahan soomaalida ayaa tegay tuulo janaale beer yani afkooyadan ku taalla adigu janaale meelaha beeraha dee webiga saaran ayuu yidhi nin beeraley ah oo yii dhul yarise oon ilmahayga ku aanu kala sooco baadar wuu siiyey kolkuu intii siiyey odaygii baa dhintay marka kii dhulka bixiyey wuu dhintay dadkaasina dhaqan ahaan umayna aqoonin in loo samaysto shahaado beerta ilan dawladdii gacanku waxay tidhi dhulka dawlaa leh ku dhaqmaadkiisana qofkii loo sharciyayaa leh kolka hadday beertu hadday beertu waraab tahay soddon hectar baa qofka loo sharciyaya hadday roob tahayna lixdan hectar wixii intaa ka weyni waxa weeye waa ama dawlaa leh ama iskaashataa leh ama shirkado weeye kolkaa nin baa ku yidhi malaha lixdan hectar uu lahaa ayuu yidhi iga sii wax iga sii wuu siiyey in yaruu in yaruu caruurtiisa u beertuu siiyey ninkii odaygahaa baa dhintay kolka caruurtiina way soo wada koreen mid waliba caruurtii meel bay ku soo wada koreen oo waa lagu qaangaaday wiil iyo gabadh labadaa oday dhaleen ayaa isjeclaaday odaygii wiilka dhalay baa dhintay kolkaa kii gabadha dhalay ee dhulka la siiyey kolkiibuu soo sharciystay kolkii odagu dhacay buu beertii o dhan ba soo sharciysta qoyskii baa loola tegey booliiska janaale ayay tagay yidhi dhulka alle iga kaaya islaantii sidee weeye dhulkan annagaa lahayd halkay ka socotaa wiilkii gabadhii soo ismay jeclaan habartii baa wiilkii ku tidhi hooyo ninkan dhulka aabbahaabaa wax ka siiyey dhulkeenniina wuu qaatay marka halkaa kii beerta wiilkii gabadhii halkaas ay ku kala tegay wy ma fahamtay si fiican si fiican
Thank you.
qaybtan labaad dhegaystayaal ee barnaamijka caweyska washington waxaan caawa noogu hayaa oo marti noogu ah fanaanada caanka ah ee caasho cabdo malika oo ka soo jawaabtay weliba si fudud dalabkii iyo baafintii guddoomiye cabdixaashi cabdulaahi caasho cabdo mar kale soo dhowow waa dhowahay anima waa ku dhegaysta waa ku arkaa haye caasho ibraahim aadan adu dhahaayo oo warka idaacadda sheesheegaysid waa ku arkaa intee iga fiirsataa telefonkeygi le caasho cabdo waa ku faraxsanaha mar kale muddo dheer toban sano ay ku dhowdahan u maleynaa haddaysan ka badnayn markii ugu dambeysay aan isla hadalna ugu horreysay uguna dambeysay laakiin haddaa markii labaade hadda waa markii labaad insha allah mar kale mar kale aan ku soo dhaweynaa mar kale aan ku soo dhaweynaa intee ku nooshahay caasho cabdow mishigaantiid ogeed ayadii aad degan tahay
haa marka ugu horeysa mar kale soo dhawow caweyska washington ku soo dhawow v o a ku soo dhawow fariinaan kuu wadaa maanta haye nin mar madax kuu ahaan jiray ama madax ka ahaa tiyaatarkii qaranka soomaaliyeed ma taqaanaa cabdixaashi miya haa cabdi xaashi cabdulaahi sax hadda meeluu ku dambeeyay amaa ogtahay isaga maya soomaaliya maqli madax inaskiyaa intii inta qabqabtiisa le maqluaya haye maxaa ka maqashay waxaa maqli isaga iyo aadan ninka u herbay dhawaanka iyo waxaasay madax madax yihiin shaqaadan madoobe haa haye cabdi xaashi waa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka waaye sax waaye cabdixaashi nin fiican waaye fiican fiican kabisa haye muxuu ku fiican yahay aniga mugoo markii meha jooga tiyaatarka aad buu igu gargaari jiray haye cabdixaashi maareyaas nuu ahaay haye cabdi xaashiyaan barnaamijka caweyska washington ku waraystay cabdi xaashi wuxuu aad u ammaanay kaalintii aad ku lahayd fanka soomaalida hobolada waa beri qaybtii aad ku lahayd iyo meeshii aad uga jirtay iyo miisaankaa ku lahayd iyo wadamadii aad tagteen iyo biladihii aad ka keenteen uu cabdi xaashi aad uga sheekeeyey
runtiisa runtiisa cabdi aniga wallahi ma hilmaami kariba wuxuu yidhi caasho cabdow meelay ku ku dambaysay ma garanayo haddaad hesaan iigu salaama saasaan horta kuu soo raadiyey sidaasaan kuu soo raadiyey
haya haya haye maxaan leedahay marka fariintaasaan wadaaye cabdixaashi iigu salaaca dadka qur-aanka cimri dheer cibaado suubanaa oogu jeceeya isaga iyo caruurtiisii xaaskiisa waxaan leeyahay cabdixaashi waxaan ku mislooma qabin maareeyo cajiib oo haymiya zaaid zaaid aniga ahaan wuxuu dhahay caasho meelay ku dambaysa ma aqaana marka maxaad u sheegaysaa noloshaada iyo maxaa u sheegaysaa inuu kaa ogaado aad jeclaan lahayd cabdixaashi aa u sheeg mishigaanaan jooga adigaa bii ogay mishigaanaan joogaa ilmaheyaan la joogaa meheeso mawaxeeyo waa iska joogaale waana caafimaad qabtaa waayeel aa waa yeelle la naqdi hadda sidii hore maaha marka il caruurtaada caruurtoodii aad la baashaashaa hadda aad iyo xoog maasha allah maasha allah marka dadka ku dhagaysanaya ee caasho cabdow sida cabdi xaashi oo kale meelna aan kugu ogeyn ee ee fankaaga jecel ee caawa laga yaabo inay ku dhagaysanayaan fariintaa u diraysid maxaa waaye caasho
wallaahi intay jecel oo fankayana jecel waxaan leeyahay nabad ku noolaada nabad ku waara idinka iyo caruurtiina aragtidayni dambe ilaahay kama dhigo inaan is arki doonnaa ilaaha og marka marka bal hal hees heese badanaa qaadaa markaad iga maqnaatid mugdi meel xunaan maraa heebheeb la sheegtiyo habar habar ma joogto waad qaadi jirta heestii budaniga ahayd heese badanaad qaada heese badanaad qaada iyo nono nasiibkiis anaa uno unoole naaskayga sii haaye codkii male hadda codkii waa waa gaabti ay huwa huwaya huwa huwaya huwaya codka waa gaabti hadda sidii maaha codka waa gaabta laakiin waa xusuustii waa la hayaa xasuusta waa la hayaa qaar waa la xasuustaa qaarna maba la xasuusta hooyo haye haye bal hal hees hal hees hal hees hal hees oo dhegaystayaashaada kugu xusuustaan caawa heeskii ani isuutaan isaar adduniya jamiila abaytu layla abaytu layla layaali tawiila mary muhabati jawaada mataasa jawaaray haa jawaarahiihe sadaarahiihe
waayahay waayahay sida wabin sagaalas oo sabin barwaaxiyo sacadalka dhaxantiyo suudiga cadceeda hadba meel ku salaalo nafta sababay awuga addunya jamiila abayt leyla abayt leyla layaali tawiila cajiib cajiib cajiib aad aad u mahadsan tahay mar adaan ku fiir- mar adaan ku fiiriya oo warka shee sheegaysid haye maxaan maxaa aragtaa markaas marna waxaan fiiriyaa Hee.
ibraahim daandurey ee raadiyo muqdishaas la eeb haye
waxaan leeyahay ibraahim waa kana haye waa koo ibraahimna maxaad leedahay wuu ku dhagaysanayaa caawe ay igu salaan ibraahim daandurey wallahi ee raadiyo muqdishaas la eeb lafihii hore waa waaye nin degan oo fiican ha dadkii hore waaye Mhm.
caawa wuu ku dhagaysanayaa salaantaadana hadduud maqleen oo aad u farxi doonaan u malaynaa Ah, igu salaan igu salaan ibraahim iga guddoon salaantan anigu waay caash cabdo suleymaan oo loo yaqaan malika oo michigan joogto dalka maraykanka makaa dheeri dhe makaa dheeri makaa dheer michiganaan joogaa cabdi xaashina wuu ku dhagaysanayaa caawa haddii ilaahay idmo haya ibraahim daandureyna wuu ku Hayaye.
maqlayaa aadaad u mahadsan tahay Marxaba, inaad igu telefoonkayga ka jawaabtay ayooy adaa mudan nacashuna ay hay caafimaadka waar insha allah aamin aamin barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegeystayaal waxaan kusoo xirayaa mid ka mid ah heesihii ku jiray riwaayadii kibirkii beerta karafansaar ee jacaylka ee uu guddoomiye cabdi xaashi nooga sheekeeyey qisada ka dambeysay aad ayaanan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha iyo fanaanada caashe cabdo oo si fudud uga jawaabtay telefoonkayga si aan guddoomiye cabdi xaashi u maqashiiyo fanaanada codkeeda oo toosa intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna
god khayaana guntiise oo koodka buuxaad koodka buuxaad gardaray huridee inaan geeriyoodoon dib u soo gadoomina garaadka ahaay guulaata ii gargaare inaan geeriyoodoon dib u soo gadoomina garaadka ahaay guulaata ii gargaare gaar iiga qaad intaasna dhegeystayaal waxaanu kaga gudbaynaa barnaamijka caweyska washington oo ay nala socodsiinaysay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaad nagala socotaana waa v o a markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha iyo mahad cali xidir
tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa ka socda magaalada muqdisho tartankan oo ay hareeyaan qalalaasa maamul ayaa la ciyaaray dhowr kulan ciyaartii u dambeysay waxay dhex martay maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland kulanka oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa kusoo dhammaaday laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday xulka kubadda cagta koonfur galbeed oo ciyaar cajiib ah wajahday xulka lagu naaniso maroodiyaasha ee jubbaland haddaba kulanka kadib ayaa mikrofoonka v o eda la dhex qaaday taageerayaashii faraha badnaa ee usoo daawashada tegay ciyaartii u dhexaysay jubbaland iyo koonfur galbeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa la dhahay horta dareenkii lama qiyaasi karo maanta inaan gul qaadaayana kolay waan ku seexday waanu ku soo toosay bartaan waa ku imaaday guushan ana kaa qaadayna haddii alla idmo insha allah soo baxdo koobkana baydhabo aan geeyaan jecla insha allah niyo horta eedayeeda aan ka dhowa way balyare magaaga cabdirasaaq daharaalyare wallaahi saaxiibo beemikii sheekha aan haddaa markii aan garoonkan agalaay jubbaland halgoola qaadaas koonfur galbeedna lamagoola late hadday baa saadaliyeen waan saadaliintana habati taasna ogaay koonfur galbeed wallaahi is not easy koonfur galbeed cobsama ku qabo koobkan koonfur galbeed beedhow janaanka dee hob ilaahay kar hallaqdo si guule ilaahay ku sokow isin lutin qajarta dadaal badan sameeya maantana koonfur galbeed iyo jubbaland insha allah jubbaland wayba ilaataa waa meel yaro koonfur galbeed ka tirsan waay laakiin nimankaana dhirfanaa may ataa koonfur galbeed ee malaraama dhirfanta gobolka banaadir hirshabeelle iyo jubbaland ay indhame hob ilaahay kar yoon kureeyo fada hob ilaahay kar hallaqdo Waan koobkeena qaada taa koonfur galbeed taa kujeedu iyo dagaal ma gorodaayaan mana dagaalamayaan dhagaxana ma tuurayaan hob ilaahay kar yoon may lahaa guulna markas unu qaadadaane dhagax turka hal noo jeer jeer hal noo jeer dhagax tur hal noo jeer hob ilaahay kar hallaqdo
والله جيت ايه
tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa hareeyey rabshado maamul oo lagu daray taageeraal xamaasadaysan kadib markii ciyaartii la dheelay khamiistii ee u dhexaysay xulalka kubadda cagta hirshabelle iyo gobolka banaadir gebi ahaanba la joojiyey kadib markii taageeraal cadhaysan dhagxaan kala daaleen ciyaartoodii labada xul ee ciyaarayay kulanka taasoo keentay in ciyaartii lagu kala tago iyada oo maraysa daqiiqadii toddobaatanaad qaybtii dambe ee kulanka macaashaqiinta kubadda cagta iyo mas-uuliyiinta labada maamul ayaa u dhegraaracinayay waxaa laga yeelayo kulankii la joojiyey go'aan qaatay saacadood oo ay soo saareen guddiga anshaxa xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa lagu sheegay in saddex gool iyo saddex dhibcood faraqa loo geliyey xulka kubadda cagta ee hirshabelle iyada oo wixii ka dhacay khamiistii istaada muqdisho dusha laga saaray xulka kubadda cagta ee banaadir ama caasimadda go'aanka kadib madaxda isboortiga ee gobolka banaadir ayaa qaadacay go'aankii xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxayna soo saareen warqad racfaan ah oo ay ku diidan yihiin go'aanka ka soo baxay xiriirka kubadda cagta soomaaliya maanta oo sabti ah ma jiraan ciyaaro ka tirsan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana berri loo ballansan yahay kulanka loogu magac daray derbi caasimadda oo u dhexeeya galmudug iyo banaadir mahad cali xidir v o a muqdisho
mahadsanid mahad cali xidir markaana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codadka fanaaniinta aweys khamiis iyo madiine cabdi cali codadkaasi madiine cabdicali iyo aweys khamiis cabdalla waxay gabagabo u ahayn idaacaddii fiidnimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulantidam waxaan idin leenahay nabadgelyo
amaanada waa la aruuriyaa indhaha u
amaanada waa la aruuriyaa iontire arintee awoodiye iimaabe arhoobalo iontire arintee awoodiye iimaabe arhoobalo walaashay aniga aniga adaa uu ka iga taal